Qaar ka mid ah odayaasha ku dhaqan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaan waxaan wax ka weydiinay dhulboobka ka socda magaalada Muqdisho kuwaas oo ay la kulmayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan halkaas. Nabadoonnada aan ka wareysanay arrimahaasi ayaa waxay kala yihiin nabadoon Mukhtaar Xushub Xasan, nabadoon Dhuubow, iyo nabadoon Cabdulqaadir Macalin, nabadoon Buuxow. Waxaan ku horeynayaa nabadoon Mukhtaar Xushub Xasan, nabadoon Dhuubow, soo dhawow. Sidee u aragtaan dhulboobka ka socda magaalada Muqdisho iyo mashaariicda kala duwan oo ay la kulmayaan dadka ku dhaqan Muqdisho?
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين su-aashaas haddii soo jeedisay jawaabteeda ee haddii aan galo dhulboobka iyo ee, baabi'inta ummadda muslimka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho biryahanba waa mid ay wadeen dowladda radada ay waday oo xasan sheekh uu hogaanka uu ka yahay Ee, dadkii markii ay ganacsatada ay dhan kasta ay ka boobeen oo dadka ay shaqaysa waayeen oo dadka ganacsatada inta badneed ay ka baxeen magaalada muqdisho haddana waxay ku soo laabteen dhulkii oo intiisa badan ay hore u boobeen ayay haddana boob labaad kula soo laabteen taasoo aysan meel ay dhaafeen aysan jirin haddii ay naqal heeday dhul uu dedegan yahay oo dhulkaasoo ah meel dowladdu ay hore u lahaayeen ama meel caama oo bannaan haba yaraatee intiba waa isku wada darsadeen Eh, taasna waxay keentay in dadkii dhibaato aad iyo aad u fara badan ay soo gaartay ummadda muslimka ah ee soomaalida ee ku dhaqneed ee magaalada muqdisho ay afka ay gacanta saareen dhibaatada loo geysta awgeed marka waxaan u aragnaa arrintaas arrin aad iyo aad bulshada loogu murxinayo oo loogu dhigtay isbaarooyin loogu dhigtay meel kasta waddo kasta iyo qaab kastaba waa qaab loogu boobayo khaasatan hadda meelihii ugu dambeeyey waxaa ka mid a oo dadka hadda laga barakiciyo haayo lana boobu haayo garoonka eh, garoonka diyaaradaha ka mid agtiisa dhulkaasoo hadda eh, aad iyo aad loo boobu haayo waa tahay marka dadka muqdisho waa cabashadooda waa isa soo taraysaa mar walban dhulboobka wuu ku socdaa maxay tahay marka sababta loogu joojin la'ya
Eh, sababta looga joojin lahaa waa iska caddahay Eh, dhaqaale ay haystaan nimankan ma jirto dhaqaalihii ay dibadda ka heli jireen marka haddii ay ka burbureen oo wadamada garab qaba jiray markii ay arkeen fadhiidnimadooda ay gacmahooda ay ka laabteen waxay dantu ay badday in ay ku soo laabtaan ummaddii muslimka aheeday ee soomaaliyeed ee ku dhaqneed ee magaalada muqdisho ay ku soo laabteen xataa meelaha kale haddii ay gaari lahayn iyagana siday u dhibi lahaayeen ee, nimankii gobollada joogay ee, wa- waxay ka xirteen meelihii ay joogeen oo ay xoog ugu xirteen waa khilaafka u dhexeeya waad garataa shirki ugu dambeeya hadda xamar ka dhacay marka dadka la boobayo ee gacantu gaarata waxay noqdeen dadka muqdisho waa tahay marka dadka muqdisho haddii mar walba ayaga la boobayo maxaa ayaga la gudboon marka Ee, dadka muqdisho wixii la gudboon waa ay muuqataa waana mid ay qaadi karaan si kaley ku badbaadayaanna ma laha waa in ay gacantooda ay isaga xureeyaan ee, manaxayaashaas oo ugu horeeyo xasan garguurte haddii aysan gacantooda isaga xureynna dhibaatada muddo dheer ayay ku sii jiri doonaan sida noo muuqata xasan ma ahan nin u turaya dad dal iyo diinna ewlowba ka baxay oo diinkumaba jiryo marka ee, waxaan u muuq- arrintaas waxay u muuqataa inay dadku gacantooda ay isku xureeyaan hadday isku xureyn waayaanna dhibaatada weligooda ay dhex fadhin doonaan waa tahay en, arrinta dhulbob keliya kuma koobna en, nabadoon dhuubow En, waxaa jira barnaamij kale ee hadda muqdisho ka socda kaasoo ah in dadka guryaha loogu tago oo la dhaha wax diiwaangelina la sameynayaa islamarkaana lacaga lagu xiray arrinkaasi dadka reer muqdisho sidee u saameyn kartaa Ee, waa qaababka badan ee ummadda loo dhaco qaababka la gedisanaa loo dhacaa ee, cid kastaa la diraa barnaamijyad kastaa la diraa waxaa ka mid a qayb loo diro guryaha ka mid a hadda waxaaba la gaaray in dadkii shaksi shaksi waxi looga rababa ee guryihii dadkii loo garaacaya la leeyahay toban doolar soo tuur la leeyahay Ee, waana arrin ay hadda bilaabeen kuwo kale waxay u ee, u qaabilsanaayeen ee, dhankan ganacsiga baalkan la leeyahay emergencyga ay u qaabilsanaayeen Ee, dadka meel ee, loo dhaafayo ma jirto waxay gaartay heer dadkii ee, bukaanada ahay ay cisbitaalada ay booqan waayaan waxay gaartay heer dadkii ee, ee, da- ee, dadkooda uu dhintay ay meydadkii la bixi waayeen ee, xa- xaasaskii foolahayay la marsii waayo wadooyinka la marsii waayo marka dhibaatadu aad iyo aad ay u fara badan tahay taasna waxaa keentay in ee, dadku aysan waagi ayna u bislaan inay ee, gacantooda ay isaga xureeyaan waase la gaari doonaa insha allahu dadku kulaylka aad u gaaray waxaa beryahan aad iyo aad uga muuqata shucuurta dadweynaha in ilay kuma daraada abaabul oo ka jiro oo maanta inay u dhaqaaqaan sidii cadagoo isaga dulqaadi lahaayeen halkaas ayay ka muuqataa
waan gartay En, marba haddii dadka muqdisho ay dhibaatooyinkaas kala duwan ay la kulmayaan bal waxyaabo kale yacni markaa ay dowladda u qabata ma jirtaa dowladdu waxay u qabata ma jiraan magaalada muqdisho roob yara dawda waa aragtay gaadiidkiyaa marila ilay kumada caafimaad ma haystaan dadkii biyo ma haystaan waxbarasho ma haystaan dhibaato aad iyo aad ay ku jiraan iyagoo saas ku jira oo howlihi ay dowlad ay bixi jirta khadamaadkii dowlad ay bixi jirta iyagoon ku haysan ayaa haddana waxaa loo nabadgeli la'yahay ganacsiyaashu ganacsigoodii yaray haddana loo nabadgeli la'yahay marka dadku intoodii badnaa ganacsata wayba ka baxday dalka way ka baxeen waxa jooga waa jaab yar aad u yar aa joogta ku dambaysa iyagana haddii aan la nabadgelin oo sida hadda guryaha dadka loogu garaaca ay ku sii socoto cid kuma hari doonto dalka sida noo muuqata waayahay marka dowladda federaalk haddee dadkii saas u barakicinaysa ganacsatadii dalka ay ka tegayaan oo dadkii saas cadaadis loo saarayo maxaa dan ay ka leeyihiin maadaama dalkii haddii dadka ay ka tagaan oo ganacsatada ay ka tagaan dalka burbur dib ugu laabanayo iyo maciishadoo adkaata iyo xaalada adag maxaa dowladda dan ugu jirta marka iyada sideedaba dowlad waxaa la yidhaahdaa cidda dalka iyo dadka iyo dhaqaalahooda cidda u naxaysa ayaa dowlad la yidhahdaa dowlad waxaa loo dhisaa in ay ka naxayso dadka masaalixdooda inay qaba haysaa dowlad loo dhisaa xilligii nimankaa la sameeyey ilaa ilaa iyo hadda xilligan la joogo wax hadda dan bulshaa oo ay ka shaqeeyaysan intaba ma jirto dadweynaha iyagaa la boobayay iyagaa la dhacay dhibaatadu miday ku dhacayso waa iyaga hadda nabadgelyaha amni ma haystaan oo ilay kuma daraadee yugyaa askartoodii ka faka la'yihiin dhaqaalihii sidaasaa looga boobayaa marka khadamad dowlo dowlad waxaa la yidhaahdaa ciddi shacabkeeda u naxaysa badbaadinaysa wax u qabanaysa dhismadooda iyo ilay kuma daraadee bidqabkooda ka shaqeeyhaysa ayaa dowlad dhihi karaa marka wax dowlad lagu magacaabi kara halkaas ma joogaan waa danaystayaal ummadda boobkooda usoo tafaxayta waa tahay ugu dambeyn dowladda federaalka madaxdooda maxaad u jeedin lahayd maxaase dhihi lahayd oo halkan aad u marin lahayd sidoo kale ummadda guud gaar ahaan reer muqdisho maxaad ayagana fariina u dhaafi lahayd nabadoon bismillah haddaan ku hormaro xasan xasan waa nin murtada marka hore waxaan leeyahay tub ilallah ilaahay u tooba keenaan leeyahay marka hore ummaddana u nax oo ummadda aad dhibayso marka sideedaba moogta qof hadduu ogaal yahay ummad uma naxo qof muslima ayaa ummad u naxda waxaan leeyahay ummadda muslimka ah u nax marka hore ilaahay u tooba keen kadibna ummaddaas dhibaataysan dhan kasta aad ka boobtay oo dhaqaalahoodii aad boobtay oo dhulkoodii aad boobtay ummaddaas dhibka ka daan dhihi lahay ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdishona waxaan leeyahay waad aragtaan dhibaatada ay nimankaas idinku hayaan sidaas darteed inaad gacmihiinna aad ku qaadataan qoryaho aad iska celisaan wax idin dhaama ma arki doontaan qofkuna waxaa waaye waxuu sharaf leeyahay inuu isku badbaadsho xoolihiisa uu badbaadsado naftiisa iyo maalkiisa inuu badbaadiyo qofku waa arrin diiniah oo xaqa sidaasaan kula dardaarma dadka ku nool magaalada muqdisho wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuhu markaan waxaan soo dhoweynayaa nabadoon buuxu nabadoon buuxu sidaad maqlaysaba nabadoonka waxyaabo badan ayuu ka dhawaajiyey marka maxaad halkaas ku daraysaa adigana nabadoone بسم الله الحمد لله ونستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إلهي بقى ما تسكلي هرتا ولالك دميي وحي موقتهي أرمى جري laakiin waxaan ku darayaa horta kow dalka badda oo maogtahay istaraatiijiya oon dal baddiisa gata aansan jirin adduunyada horta gaditaan laga soo bilaabay si loo waday waa ogtahay eelaboorka iyo dekedda dad ganacsataha oo masaakiina iyo dad xamaalasaha waa laga kala raacay dad dal kale iyo dad aan dalka aan wax kulahayna loo dhiibay waxaasoo dhan inta laga soo tago lacag dadka ku aadi weysaa haddana waxaa loo kacay iskuol bulisiya dadka dhidhinta adduunyo hore oo annaga intaan nooleen iska dhaafe naga horarba xataa inay dhinteen laga yaabo meel lagu duugaa ogta haddana lasoo faagay iyadoo la faagaya qof walba la baxaysana iyada naftida lacagaan igala raba halayiri meydka la baxaysiin lafihi adduunyo horaa intaas markiiba la dhameeyey loogama tegine eelaboorka agaarkeeda hadda dhul ku yaalay dhulka caamaha aad aduu rabo dal si dowlad sideeda waxay dal dad ku ahaahay ama dowlad ku naqee dadka shacabka ahay jooga dadka meelahaas u joogo meel haddaa ka qaado oo caam ahaan uga qaadana waxaa la rabaa inaad meel kala dejiso maahane maogtahay maharata aad dowladana ahay maogtahay waxaas wax socaaya maahan aqli iyo xis iyo nidaam keeni karna ma lehan intaas haddana waxaa soo raacday ganacsatadii iyo dadka caadiga wax ganac ganacsahayay in la yidhaaho lacagaa nagala rabaa lacagtaasni qof walba waa dhiibay dadka cadii waxoogaa ka warwareejiyeen oo moogtahay nin walba oo ismaadaalshay oo isagoo isku farsamey karo isku farsameeyene waxaa moogtahay soo baxda inay yihiin tuugo dadka tuugaatiin layihin moogta dadka nin xoolaa inuu dhaca rabo iyo aan xoolayo badbaadsayo tuuganimada moogta ciddii la saarayana moogtahay dadka ayagaa og oo aqlay leeyihiin intaas haddana waa laga soo gudbay dadkuna guryaal la aaday oo wax laga qaaday ah hadda socoto ah, shaqsi shaqsiyaa lacag looga qaadi doonaa ma ogtahay mana socon doonto in af soomaali laisku dhaafo qof sideeda waxaa la rabaa inay wax hadday aragto biyo intay ku soo gaaraan laska musaala yidhi wax intay hadday aragto inay jag iska siiso minay iska sii weyso ma ogtahay ay diido Ra- warkii rasuulka sal ly salam amaaska soo baxaayo ah haddaad ma ogtahay idaa tabaactum bilciina akhadtum adnaaba albaqar waraditum bizar wataraktum aljihaad salad allahu calaykum dullah marka gacmihiin haddaad wax iskaga qaba weysiin oo dadka muslimiinta mujahidiinta aad kaasha weysaan eh, saa hadda ku socotiin caanay naqon doontaa saasaan leeyahay ani hadda oka waa tahay een, nabdandhuubo waxaad sheegtay in muqdisho ay ka socoto boob daran haddana shaqsi shaqsi lasugu tegay ma ka warhaysaan ama dadka shucuurta reer muqdisho waa sidee shucuurtu aaday u kacsan tahay laakiin hadda ani waxaan leeyahay shucuur kacsan iyo war meel u baahanaa maogtahay loo sheegaa meeshaan war uma baahno waxay rabtaa jag meel u baahan maogtahay war haddaa ka dadlasho qofkaa ka yeeli ma lahan kalkan waxay taagan tahay isleeyahay gacan daday kaastaanna waa haystaan intaasaan u sheegi lahay haa igarab siiyaan ilaahay sideeda maogtahay ciddii shareecadiisa iyo kitaabkiisa iyo diin iyo intaba ilaalayso aa maogtahay dadnimo iyo nidaam kale iyo dal intaba ilaali karto laakiin cidaan diin iyo shareeca ilaahay intaba aan shuqul ku lahayn intana wax- waxaan kalena wax ay u yihiinba ma lahan oo wax dana kama lahan marka dadka dantooda iyo diintooda cidda ka shaqeynayso alla kaashtaano qorshahaas qof aan u gargaarayn haddii la waayo intaan maogtahay hadda ay ku jiraanne qof u gargaarayso maogtahay wax uga qabee ma lahan saasay kusii soco doonaan waayahay een, ma laga yaabaa dadka reer muqdisho maadaama dowladda federaalka culeysyo badan ay saartay inay kacdoon shacbi ay sameeyaanoo iska riixaan oo barnaamijkaas iska dulqaadaan haddii ma- caqliga hadda ku jiro oo warka keliya ay dhammaado ay gacan timaado waxaan isleeyahay maogtahay warkaas waa socaa laakiin haddii ka- war keliya war keliya maalin walba lala fadho dadka hadda waxay u- ka cabsadaan adduunyada wax dhan u badan waxawaaye waa dhimee maalin kasta qof dad iska dhintaan mootabajaada la dilaa baabuur shisheeyaa inta yimaado mootabajaajka baaba uga dhigaa gabar muslimada la iska jiitaa xaalad adagaa ka jirto qofta hadda in waa fiicanta isdhehaysana birrii ku imaahe oo qof muslimo soomaaliyeeda dhiban hadda daa isdhahdid adi maanta waa fiicantee yaana hadda baalahaas soo- waxay soo jeedinni birrii kaa go-an tahay waana kugu imaahe wixii hadda kaa maqanne oo qof muslimo walaalkaa ku maqanne biri adig kugu imaahaya warku waa kaa waayahay een, horta barnaamijkan hadda ma soo bilaaban marka dowladda federaalka inay dalka sidaas u xaalufiso gaar ahaan reer muqdisho culeyskaas ay saarto adiga ahaan maxay kula muuqataa horta eh, waxaan isleeyahay hadda ninka xasana horta muqdisho kaliya waa dahayaaba oo maogtahay muqdisho nafteeda in badan xataa kama hayo inta kale xarfaan kalaa kala qaadatay waxa uu gooniyu ka qabaayana malow nin walbaba xataa waxaa laga yaabaa in oelaboorkiisa iga soo degi maa inuu inuu yidhaaho qoftu hadday gacanta meel ku hayso ay nin he- ay nin wax haysta naqayo kadib aa lala warrami karaa nin muqdisho keliyay hadda uu haayaa intii kalena hogaami kooxeed iyo fawdo iyo niman maogtahay madaxweyneyaal gobol isku sheegaa loo dhiibay waxaasoo dhan etoobiya iyo dalal kale oo kasii darana ka shaqaystay qof walbane meesha ay danaheeda ka haysaa madaxweyne been loo soo biyey dal maogtahay intasoo madaxweyne lana maogtahay waxaas dal maaha aqlina maaha inkastay shareeco iyo nidaam ay ku taagnayn tii caadiyaheed aan balahayn xataa tii caadiyaheed oo maogtahay eh, loogu talagala nidaam ahaan xataa ha ahaata hadday rabto maogtahay been beentiya xataa iyadoo sax lahaynba marka wax gooniya hadda maha ku hayaan eeba soo jirin ummaddan dhib iyo rafaad bas ay usoo gudbinayaan cid kastana isbaaray dhigatay Eh, galmudug hebelow eh, hirshabeelle ba- xaasaasa baash inta loo kala gostaan walba miiso ka dhifsaa intaas waaye dadkaana lagu nooli wax kaloo jira ma leh waa tahay marka dadka lagu nool yahay aad sheegtay oo saas loo dhacayo maxaa loo qabtaa wax loo qabto male agaaba dhibanba dalka dad nin la xiro oo iska xiraado bila xabsigiisa aan dhammaanin nin inta la dilo la- wax iska warsada aansan jirin nin hantidiisa caadiga oo shaksiyada la dhaco nin meel oo intaas jaro deganaayo dowlad han ahaata hadday rabtee caam heedba laga kacsado la yidhaaho mee harta cirka dhulka aad nin sha qof kasto dhibano gooniya oo qaabkay u dhiban tahay iyo iyo nooc walba ha u dhibanaatee dhibban waay sideedaba aslanba wax loo qabto gooniyana maaha wax badiil inay staas kalaaf ayagaa shaqsi aan u badbaadi laha waa tahay een, ugu dambeyn maxaad usoo jeedin lahayd madaxda dowladda federaalka oo ugu horeeya xasan sheekh iyo si guud ahaan ummadda soomaaliyeed Eh, horta xasan waxaan dhihi lahay xasanow ilaahay subxaanahu watacaala u toobakeen intay naftaada saakay ay kugu jirto ayna kaa tegin ilaahay haddaa u toobakeeni weysidne aqaabta ilaahay waa badan taho ma moogid amarka ilaahay subxaanahu watacaala u baxshane ogtahay bayn alkaafi wanuuna u dhexeeya hadda boodboodka aa arkayso ilaahay waa ku ogyahay dhaalimka ilaahay uu sii daaya halayidhi ilaa uu moogtahay uu meel ka tago ilahay horta u toobakeen dhibkan iyo rafaadkan iyo daalla-aantan ummadda ku haysana ka daa inaa ka deeweysana ilahi subxana watacaala waa ku soo qaban doonyaa mar insha allahu tabaaraka watacaala dadka shacabka muslimiinta soomaaliyeed maxuu sheegaa amarka ilaahay qaata amarka ilaahay waxaa waayey dadku inay diintooda iyo dadnimadooda difaacdaan weligu kaan haddii qof waayaan hadda dad ay haystaan ay- ay moogtahay garab u ahe xataa hadday garab waayaan aa la rabaa inay meel ay wax ka bilaabaan ay raadsadaan hadday wax haystaan meel ay wax ka bilaabaanna inay mogta bilaabo waayaan waa doqonnimo dadnimona maaha soomaalina nuucaas laguma yaqaano waxaan aad la jiiftiin ee aad uga qanacdeen inaad barfi tacabtiin guryihiin aad jiiftiin laakiin la joogtiin aqli maaha qof walba gurigeeda wax usoo galayaan qof walbow amarka ilaahay qaado iyo amarka rasul sal slam intaas haddii la qaatan waa la badbaada haddii la qaada waayana sidiina iyo si kas- si xunaa gelaysiin marka waa intaas